Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Howlgal gaar ah oo ka dhacay Jubbada Hoose, afar iyo tobanka Rabiicu Thaani kun afar boqol afartan iyo toddoba Hijri, dhanka kalena ku astaysan lixda Oktoobar laba kun shan iyo labaatan. Ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo Isniin ah howlgal gaar ah ka fuliyeen duleedka degmada Kismaayo ee wilaayada Jubbada Hoose, kaasoo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah. Howlgalka oo dhacay xilligii barqada ay mujaahidiintu ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay magaalada Kismaayo si ay falal shahaadala dirirnimo ah uga fuliyaan deegaanada ku yaala duleedka magaalada. Maleeshiyaadkan ayaa si gaar ah ula shaqaynayay saliibiyiinta Mareykanka ee saldhigga ku leh garoonka Kismaayo, waxayna mas-uul ka ahaayeen falal wuxuushnimo ah oo ay saliibiyiinta Mareykanka ku dhibaateeyeen qaar ka mid ah shacabka Muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca duleedka Kismaayo. mujaahidiinta ayaa howlgalkan gaarka ah ku qaarijiyey afar ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo bakhtigooda goobta looga cararay waxayna soo qaniimaysteen saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah qori jabsho ah bastoolada iyo qalab kale oo ay ku hubeysnaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ah ay ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين